bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobada warka raadiya heesana ay kuwada ugu doorkaraan waxaa ka mid ah aqoon iswadaarsi ku saabsan xalinta khilaafaadka oo lagu soo gebagabeeyey magaalada jowhar diraa caruur ah oo u geeriyooday xanuunka jadeecada oo ka dilaacay tuulada xudur ciise ee degmada mahadaay dowladaha soomaaliya iyo sacuudiga oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac maamulka somalilan iyo bangiga adduunka oo kala seexday mashruuc ku saabsan xirfadaha haweenka xubnaha sarafka suuqyada iyo cayaaraha ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warkayaga
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan khayrtooda naga dhegaysanaysa intaad maqasheen waxay ahaayeen warka madaxdiisa imika u diyaargaroobaha iyagoo faahfaahsan aqoonisa wadaarsi ku saabsan xalinta khilaafaadka ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada jowbaar ee caasimadda hirshabelle xalime cali ibraahiim ayaa warbixintan soo koobaysa agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabelle amiin mukhtaar axmed ayaa soo xiray tababar muddo laba cisho ah u socday dhallinyarada afarta xaafadood ee magaalada jowhar tababarkani intuu socday waxaa xooga lagu saarayay doorka ay dhallinyaradu ka qaadan karaan xalinta khilaafaadka waxaana kasoo qayb galay ku dhowaad boqol dhalinyaro oo ka kala socotay afarta xaafadood ay ka kooban tahay magaalada jowhar ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay cabdiweli ibraahim oo kamid ah mas-uuliyiinta hay-adda shaqadoon ee hirshabelle ka howlgasha waxaa u mahad celinaa alle subxaana watacaala inoo fududeeyey in kulankeena maanta uu noogu dhamaada labada maalin la socday kulankaas oo ahaa conflict sensitivity and peace building oo aan kaga wada hadlayna dareenka khilaafyada iyo nabadeynta ee degmada jowhar saa ogtihiinba kulankan wuxuu qayb ka yahay kulamadii badnaa iyo shaqadii aan soo wadnay mashruuca iyo act projectiga aan kaga hadlaynay waxaan rajaynayaa wixii aan meesha ku qaadan casharadii inaad ka faa'iidaysateen oo aad ku dhaqantaan markaad xaafadihii ku laabataan si ay qayb ugu noqdaan xalinta khilaafaadka iyo nabadeynta degmada jowhar dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa magaalada jowhar kusoo xiray aqoon iswadaarsiga laba meelood u socday dhallinyarada magaalada jowhar oo ku saabsanaa fahamka khilaafka iyo dhismaha nabadda isigoo dhallinyarada kula dardaarmay in waxyaalaha ay ka barteen tababarkaasi ay kula laabtaan bulshada
runtii dadkaan u baahanayo waa dadkaan dhallinyarada ah gabdhaha iyo wiilasha ah guud ahaan anigu hirshabelle sagaalkii sane ugu dambeeyey ayaan qayb ka ahaa dhowr wasaaradooda waxaan kasoo qabtay xeelal kala duwan wasaaradda beeraha ugu horeysay waxaana agaasimihii lagu bilaabay wasaaradda waxbarashadoon hadda kasoo tegay oo afartii sano ugu yaraan araba shan sano aan soo joogay maantana waxaa sharafii ah markii hore waxaan la joogi jiray odayaal iyo dad waayeelo ah inaan gabdho dhalinyaro ah iyo wiilal dhalinyaro ah runtii aan qayb ka noqdo aniguna fida dhalinyara noqon doona runtii dhalinyaradu waa lafdhabarka bulshada populationka maanta lagu qiyaaso around twenty million ayay waxay ka yihiin seventy five percent waana runtii qeyb muhiim ah waxaan rajaynaya insha allahu inaan si wada jira wada shaqayn doono waxaan rajaynaya insha allahu inaan iskaashan doono runtii waxaan rabaa inaan umad celiyo tiamka maanta halkaan shirkaan kusoo xirayna soo qaban qaabiyey runtii waxaa laii sheegay in conflict sensitivity eh, sensitivity and peace building laga hadlayay waana runtii mawduuc ama ciwaan runtii muhiim u ah nolosha bulshada khilaaf wuxuu keenaa dib u dhac wuxuu keenaa burbur wuxuu keenaa kala qoqob wuxuu keenaa ismac wuxuu keenaa kala tag nabaduna waxaa la idhaahaa nabadaa naas lanuga leh muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha hirshabelle ayaa waday dadaallo kor lagu qaadayo aqoonta dhallinyarada si ay qayb ugu noqdaan xalinta khilaafaadka tiro caruur ah ayaa u geeriyooday xanuunka jadeecada oo ka dilaacay tuulada xudur ciise ee degmada mahadaay waa kan cabdifataax axmed maclow tuulada xudar wadiise waxa ay ka mid tahay tuulooyinka hoostega degmada mahaday waxaa maalmihii dambe dadka deegaanka ay la daalaadhacayeen xanuuno ay ka mid yihiin jadeecada iyo dumada oo ilaa iyo haatan ay u geeriyoodeen laba caruura xasan maxamed abuukar oo ah gudoomiyaha tuulada xudur wadiise ayaa ka hadlaya xaaladda hadda taagan ee tuulada gudaheeda ka jirta
tuulada xudur ciise ee degmada mahaday dhibaatooyinka hadda alxamdulilaahi waa iska caymanaa xilligii guga lagu jiraa waa dareemi kartaa webiga shabeelle biyo u bixiyaa meelaha hareysan waxaa jira cudurkan malaariyada iyo kaadi dhiigta iyo hadduu ilaahay kuu diidin iyo iyo jadeeco oon saas lacga badnayn
waa gartay xanuunadaasi goormi ka dilaaceen tuulada
iyo hadee bishaan hadda oon ku jirno oo dhamaadkee oo dhan waa nala jiraa caruur labe caruur labe waa u geeriyootay waxna hadda waa jiifaan dabeecada ha ilaa hadda dadla daalaadhacaa jiro alxamdulilah
haye ilaahay inta u keena shukri waay
waa gartay dadka marka xanuunada jadeecada iyo duumada haayo halkay geysaan mise xarunaa ku taala tuulada
tuulada xarun kuma taalo buur fuule xarun ku taala xudur ciise xarun kuma taalo waxaan geynaa buur fuule amba mahadey hadda culeyskaynu wixii ka batana jowharan lasoo aadnaa hadda un jadeecadu ma helin daawadeeda ma helin oo wax gargaar wado qayldhalaantayna i gaartay oo naaga soo jawaabana ma jiraan ilaahayaan jawaab ka sugaynaa midda kale waxaa jiro waxa waaye dadku deegaanku ma helin waaga daawo amba ha noqoto jadeecada amba ha noqoto malaariyada ama ha noqoto kaadi dhiigta walow m c hjadaas ay dadka la aadayaan oo m c h kuna mar waa dareemi kartaa hooho dadkaa ka badanaa maalmaha qaarkood wixii daran oo jadeeco oo kale waa la qabanaa kii kaadi dhiigi waa iska soo noqonaa kasoo xanuunkiisii qaba waxa waxaan codsanaynaa hay-adaha caalamiga hay-adaha caalamiga ah waxaan ka codsanaynaa inay gargaar nala soo gaaraan daawooyin nala soo gaaraan caruurta oo maaragtay da-doodu yar tahay jadeecada hayso ilaahayaa daawo leh in wax dhabiiba loo helo ay naga kaalmeeyaan dhinaca daawada saasaan ka codsahayna hay-adaha caalamiga caafimaadka waan u baahannahay xarun caafimaad oo ay tuulada leedahay oo wixii maaragtay dhiigjoojina amba caafimaad taama inaan helno maxaa yeelay ma laha tuulada center ma laha goob caafimaad ma haysano in goob caafimaad hay-adaha caalamiga ay nagu garab galaan si oon maaragtay caruurta tabarta darana waalidiintooda oo dhaqaale xumada hayso si ay ugu kaalm ay gargaar degdega ugu helaan xilliyada xagaaga ah xilliyadani oo kale dadka dega tuulooyinka hoos yimaada jowhar iyo guud ahaan gobolka hirshabeellaha dhexe waxaa soo food saara xaalado caafimaad daro oo qawowaha soo dugaashada dowladaha soomaaliya iyo sacuudiga ah ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane yuusuf maxamed aadan ayaa kulan waxa uu la qaatay safiirka boqortooyada sacuudiga carabiya u fadhiyo soomaaliya labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee xubnaha ka wada ah jaamacadda carabta iyo sidii sare loogu qaadi lahaa dhinacyada shaqada iyo horumarinta bulshada wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan yuusuf maxamed aadan ayaa bogaadiyey iskaashiga xooggan ee ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo sacuudi carabiya isagoo si gaar ah diiradda u saaray dirtirgelinta heshiiska shaqo siinta dibadda ee dhowaan ay kala siixdeen labada waddan maamulka somalilan iyo bangiga adduunka ah ayaa kala siixday mashruuc ku saabsan xirfadaha haweenka waatan sahre cabdixuseen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu kala saxiixday mashruuca rajakaaba oo ay maalgelinaysa baanka adduunka heshiiskana ay wada gaareen wasaaradda waxbarashada somalilan iyo baanka adduunka ayaa loogu talagalay in kor loogu qaado aqoonta gabdhaha laguna baro xirfado kala duwan qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka socotay wasaaradda waxbarashada maamulka somalilan ayaa si wadajir ah ugu warbixiyey ujeedka mashruucan islamarkaana u mahadcelisay baanka adduunka gacanta ay ka geysanayso bixinta mashruucan bismillaahi raxmaan raxiim marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa kasoo qaybgalayaasha ugu horeeya wasiirka wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada agaasima waaxiidada marti sharafta unuga fulinta mashruuca walbanka ee wasaaradda waxbarashada mashruuca rajakaaba oo uu maalgeliyo walbanku wuxuu ku saabsan yahay dhammaan fulinta iyo waxbaridda hablaha kuwaasoo ay fulin doonaan instituushano kala duwan oo dowladda ah sida iskuulka farsamada gacanta ee burco iskuulka farsamada gacanta ee hargeysa iskuulka neeraska ee hargeysa iskuulka neeraska ee boorama iyo ka burco ujeeddada dijuna wuxuu ku soo biiray iyo wasiiru dowluhu dijuna wuxuu ku soo biiray january waa muddo lix bilood ilaa shan bilood udhaxaysa ood garan karayso mashruuca saddex sano afar sano soo taagnaa dhaqaajintooda maanta inaan u fadhino inaan isu taagnay fulintii mashaariicda mashruuca shaqaalaysiintiisii oo caqabadka ugu adkeyd ahayd boqol kiiba konton way dhammaatay imika inta kalena sida ugu dhaqsiyaa meel dhammaan doonaa insha allah maantana halkan waxaan u fadhinaa mashruucii implementationkii b o ugii horreeyey m o ugii horreeyena saxeexano taasi waxay ku tusinaysaa tallaaba waxqabadka iyo wada shaqaynta tiimka b i u-ga iyo wasaaradda lafteeda oo runtii juhdi badan ku bixisay sidii mashruucaasi aan u feelgaroobi lahayn ee hore ugu socon lahaa
waxaan aada iyo aada u bogaadinaynaa barnaamijka noociisa ah tiyoo ay waddankeena ka jirto baahi loo qabo macaalimiinta aan tababarnayn tanna ay qayb ka tahay xagga hablaha waayo macaalimiinta hablaha way ka duwan yihiin macaalimiinta ragga oo macaalimadda hooyo weeyaan macaalimad waxbaratay oo wadankeeda wax u qabanaysa waa hooyo waxbaratay hooyaduna waa barbaariso waxaan aad iyo aada ugu rajoonaynaa hablahaasi fursadda helay waxaan aada ugu soo dhaweynaynaa saaxadda barannimo annaguna waxaanu ugu hagarbaxi doonaa si aan usoo saari lahayn jiil waxbartay oo tayo leh dumarkaasina ay waxaweye xirfadaha kala duwan ay bartaan ayaan insha allahu insha allahu rajaynaya inaynu ilaahay nabadqab iyo caafimaad inugu gaadhsiiyo waxa weeye waxaana ku dhiirigelinayaa insha allah bulshooyinta somalilan ee jecel xirfadaha inay bartaan khaasatan dumarka inagoo ah magacaygu yahay faadimo cismaan axmed ahna agaasimaha maxadka caafimaadka burco ee burco central university waxaan halkan maanta ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaanu ka qayb qaadanay daahfurka brograamka world bank fulinaysa iyo wasaaradda caafimaadku si wada jira u fulinayaan oo kor loogu qaadayo tacliinta hablaha somalilan hablahaasoo kala duwan oo yani lafalo kala duwana tacliinta sare ta dhexe iyo farsamooyinka habla aada u fara badan oo kun ku dhow dhow alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad ugu sugnaatay inaanu anaguna ka qayb qaadano oo anagoo matalayna gobolada bariga gaar ahaan gobolka togdheer aan u saxeexnay kontaraaga aan saxeexnay hablaha wax lagu barayo saad la socotaanba mashruucan oo markii ugu horreysay la ansixiyey oo labshacan laba qaybood ka koobnaa ansixintii ugu horeysa lacdi laba kun iyo koob iyo labaatankii intaana uu fadhiid ahaa uu fadhiyey ilaahay nagu guuleeyey xukuumad cusub ahaan in aanu uu mashruucii dhaqaaqo oo hirgalo kontaraaggii ugu horreeyey shaqaalaha ayaanu saxeexay markii aan wasaaradda nimi maantana shantii shaqaalaha ahaa ee ka shaqaynaya mashruuca ee gundhiga u ahaa ee ugu horreeyey ugu sarreeyey waa la qaatay mashruucan ayaa qayb ka ah mashruucyo badan oo baanka adduunka ka fulinaysa somalilan warka subaxnimo ayaad weli la socotaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta cayaaraha nuurshiin ayaa la diyaaraa
ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta sporting c b victor yokris ayaa u sheegay madaxweynaha kooxdaas inuu ka tegayo naadiga islamarkaana uusan dib ugu soo laaban doonin taasoo xiisad xoogan ka abuurtay kooxda dhexdeeda warbixin kasoo baxday ricod ayaa sheegtay in weeraryahanka reer sweden uu ka carooday in la been abuurtay ballan laga qaaday xagaagii hore taasoo ahayd in loo ogolaan doono inuu si cadaalad ah uga tago kooxda xagaagan haddii dalab macquul ah uu yimaado yochris wuxuu si cad u sheegay inuusan ku lahaban doonin tababarka kooxda islamarkaana uu qorsheynayo inuu si furan ula hadlo warbaahinta si uu u sharaxo xaaladda madaxweynaha kooxda kubadda cagta sporting cp federico fernandes ayaa toddobaadkan hore u sheegay in sporting aysan aqbali doonin qiimaha suuqa lagu sheegay wuxuu yidhi ma sheegi doono waxa uu yahay qiimaha rasmiga ah laakiin cayaaryahanka wuu ogyahay waxaan ku xaqiijin karaa in victor uusan ku bixi doonin lixdan milyan oo lagu daray toban milyan oo euro maya weligiisba labada kooxood ee premier leaga arsenal iyo manchester united ayaa si dhow ula socday xaaladda yokris iyagoo u arka weeraryahan muhiim ah oo ay doonayaan xagaagan tani waxay kor u qaaday xiisadda u dhexaysa ciyaaryahanka iyo kooxda iyadoo laga yaabo in maalmaha soo socda ay arrintu gaarto heer muran dadweyne ah markana xubinta sarafka iyo suuqyada waadan sahra
kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya saddex malyan oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya saddex malyan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanaya soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo soddon kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah markana micishada haafka bariis xamse ayaa la kala siisanayaa sideed iyo labaatan doolar haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar haafka burka ayaa la kala siisanaya shan iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya toban doolar jirkaanka saliid cadeyda ayaa la kala siisanaya soddon iyo koo doolar iyo bar caanaha nuuca loo yaqaano xilwaha ayaa gasicooda la kala siisanaya afar iyo toban doolar haddii aan u wacno dhankay dalagyada suuqyada magaalada jawhar ayaa koombada galeyda la kala siisanaya afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah halka koombada digirta la kala siisanaya shan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanayaa shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah koombada misigada ayaa la kala siisanayaa laba iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah koombada looska ayaa la kala siisanayaa shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah kiilada bariis cadaha ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga intaa guud ahaan warka subaxnimo waa naga intaa intaa warceenkaana kulaan kulmi doono sidaa iyo amaano allah